saddex ka mid a weeraro xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay la beegsadeen ciidamada ugandha ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar waxay ku ekeeyeen ciidamada ugandha ee ku sugan duleedka baraawe gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo biyamaalow in muddo ayuu halka dagaalku ka socday weerarka labaad ayaa waxa uu ka dhacay firiisin kale oo ciidamada ugandha ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe dadka deegaanka ayaa waxay ku baraarugeen labada dhinac oo hubka noocyadiisa kala duwan isweydaarsanaya weerarka saddexaad waxa uu ka dhacay deegaanka arbaco ee isla gobolka shabeellaha hoose laakiin kaabiga ku haya magaalada muqdisho isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka fuliyeen weerar ka dhana ciidamada dowladda federaalka ah howlgal ka dhacay deegaanka xaawi abdi oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooy ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku qabteen askari ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaan biliiska askarigan waxaa lagu magacaabaa xuseen cabdi cusmaan waxa uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka sanadkii laba kun iyo sideedii ilaa iyo iman kara waxa uu sitay qoriga asigoo la dagaalamaya xarakada shabaabulmujaahidiin laakiinse xalay ayay gacanta ku dhigeen raggii uu la dagaalamayey dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin isgoyska salaame ee degmada dharkenley dagaalkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa biliiska dowladda federaalka ah laba qori oo ay wateen askartaasi ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dadka ku dhaqan degmada dharkinley ayaa saaka si weyn u hadal haya dilka askartan oo ay yaqaaneen loo geystay iyo weliba in hubkoodii laga furtay weerarada xalay waxay ku soo aadayaan iyadoo weeraro habeen hore ka dhacay gobolka shabeellaha hoose lagu dilay askar badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaana weeraradii habeen hore dhimasho ee dhaawac ku noqday